magaalada isku shuban ee gobolka bari ayaa lagu qabtay tababarkan oo ku saabsanaa xoojinta awoodda maamulka iyo shaqaalaha dowladda hoose ee magaaladaasi tababarkan ayaa waxaa qabanqaabadiisii iska kaashaday maamulka dowladda hoose ee isku shuban iyo wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka puntland xogayaha degmada isku shuban faarax yuusuf cumar ayaa ka warbixiyey muhiimadda tababarkan isagoo kula dardaarmay shaqaalaha inay ka faa'iidaystaan waxaa howlka hoose howlka dowladda hoose degmada shuban looga furmaaya tababarka shaqaalaha dowladda hoose taasi ay soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha gudaha tababarkan oo wuxuu daba socday qiimeyn ay wasaaradda arrimaha gudaha ku samaysay degmada isku shuban oo qayb ka ahayd mashruucii lixda degmo waxaan shaqaalaha dowladda hoose kula dardaarmayaa maandaaba juhdi iyo dadaal lagu bixiyey in laga faa'iidaysto tababarka qaar ka mid ah xubnaha loo qabtay tababarka ayaa ka mahad celiyey waxaan noo bilowday seminaar insha allahu saddex bil ayuu socon doonaa haddii ilaahay idmo waana ku faraxsanaa waana soo dhaweynaynaa insha allahu tababar aad iyo aad u wanaagsan ayaanu galnay tababarkaana waxaa weye shaqaalaha dowladda hoose ee degmada isku shuban gaar ahaan puntland oo dhanna in laga qabanayaan jeclahay balse annagu waxa weeye haddaynu nahay reer isku shuban tababarkaas aad iyo aad baanu uga faa'iidaysanay waxa weyn baana aan hadda aan insha allah rajaynaynaa meelihii hore ay joogeen inaan kasii kaxeen tababarkan ayaa door ka qaadanaya sare u qaadista aqoonta shaqaalaha dowladda hoose ee magaalada isku shuban